alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina wاlcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وصaxbih wman اhtadىa bihadyihi ilى ywm اddiin ilaahay baa subxaanaه wa tacaala mahadle ina gaadhsiiyey bishii ramadaan ina waafajiyeyna inaynu soonno maalintii u horreysay maalmihiisa aynu tukannana habeenkii u horreeyey habeenadiisa darsigeennii casar kadib ramadaan walba biidni illaahi subxaana wa tacaala joogta ayuu noqon doonaa innagoo ka hadli doona mawaadiic iyo masaa'il kala duwan maanta iyo berri waxaynu kusoo koobi doonaa axkaamta soomka iyo masaa-isha la xidhiidha sidaynu ogsoonnahay soomku waa cibaado ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku addoonsaday waa mid ka mida waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado kuwa u waaweyn waxa ilaahay subxaana wa tacaala addoonka sooma uu ku abaalmarinayaa ajar iyo thawaab aan xad lahayn ilaahay un subxaana wa tacaala xadkiisa uu og yahay ilaahay dembiyada ayuu ku dhaafayaa naarta ayuu kaga fogeynayaa addoonka waxa ilaahay uu ku marti qaadayaa oo ku maamuusayaa qofka bisha ramadaan sooma inuu jannada ka gala albaab gooniya oo ilaahay magac gooniya uu bixiyo ladhaa baabu rayaan albaabkaasi oo cid sooman mooyaane cid kale jannada cid soontay mooye cid kale aanay jannada ka gelahayn marka dadkii soomi jira ee albaabkaa jannada ka galaanna waa la xidhayaa wuxuu noqon doonaa soomku maalinta ilaahay addoomaha la horgeeyo yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin mid qofkii soomi jira aada iyo aada ugu farxo walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka soomani laba farxadood buu leeyahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa aftara farixa bifitrih markuu aafuro wuxuu ku farxayaa aafurka gaajadii iyo haraadkii ka biinaya calaamadna waa soomkii maalintaasi inuu u dhammaaday waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmih rabbigii marka uu la kulmana waxa uu ku farxayaa soomkii iyadoo la taagan yahay maalin xaaladdu ay adag tahay baahi fara badanina ay jirto baqo badanina uu taagan yahay markuu arko soomkii ajarkiisii iyo thawaabkiisii aada iyo aada buu u farxayaa bukhaari iyo muslim baa xadiidka wariyey waxaa soomka arrimahaas iyo kuwo kaleba ku gaadhayaa sida uu yihi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qofka u sooma isagoo rumaysan sharcinimadiisa iyo waajibnimadiisa qofka sooma isagoo ilaahay uu wax kaga doonaya man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min danbih ilaahay subxaana wa tacaala soomka wuxuu ku daray shanta tiir ee diinta islaamku ay ku taagan tahay waa tiirka afraad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala addoomaha ku waajibiyey ummadda nebi maxamed iyo ummadii horeba yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaahay subxaana wa tacaala soomka wuxuu ku sharfay inuu soomka arrinkiisa kala hadlay dadka mu'miniinta ah yaa ayuha aladiina aamanuu soomka taasi sharaf bay u tahay dadka soomana sharaf bay u tahay oo soomku waa calaamatun calaa iimaanihim waa calaamad iyo daliil tusinaya iimaankooda waayo waxaa soomi kara uun qof iimaan qalbigiisa uu ku jiro oo iimaan uu ku kalifay haddii qofku aanu iimaan lahayn soomi maayo waayo waxaa suurtagal u ah inuu muujisto inuu sooman yahay isagoo oon soomanayn laakiin waxaa ilaahay daraaddi uga tegi kara waxa naftiisu ay jeceshahay oo naftiisa haraad iyo gaajo ku samirsiin karaa iyo ka fogaanshaha waxyaabaha kale laga mamnuucay qofka sooman qof arrintaasi iimaanu ku kalifayo ilaahay wuxuu tilmaamay soomka soomka faralkaa inaanay ummadda nebi maxamed la gaar ahayn ee ummadihii kale ay uga horreeyeen taasina waxay xambaarsan tahay dhiirigelin ilaahay uu ku dhiirigelinayo ummadda nebi maxamed inay ummadihii kale soomka kula tartamaan oo wanaaggiisa iyo khayrkiisa ay uga dheereeyaan oo soomkooda ay ka dhigaan mid ka wanaagsan soomkii ummadii hore wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun fastabiquu lkhayraat buuhi ilaahay subxaana wa tacaala khayrka u kala dheereeya u baratama ilaahay wuxuu u tilmaamay dadka muuminiinta ahi soomka waxay ka helayaan wuxuu aayadda ku sheegay ruuxu soom soomku wuxuu leeyahay muuqaal muuqaalkaasoo ah qofku inuu iska daayo wixii laga mamnuucay waxaa kaloo uu leeyahay ruux iyo dhab ruuxdiisu waa taqwa waa soomku inuu qofka u kordhiyo iimaan iyo alla kacabsi iyo hoggaansan iyo ku dhaqan uu ku dhaqmo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa lacallakum tattaquun wuxuu ilaahay tilmaamay isagoo addoomihiisa dhiiri gelinaya in maalmaha soomku ay kooban yihiin ayaaman macduudaat waa maalmo tirsan kow baa la odhanayaa waa la tirinaya waa dhammaanaya si dhaksaa oo deg dega ayay u dhammaanayaan laakiin waa maalmo qiimo badan oo fursado waaweyn ilaahay addoomihiisa u yeelay oo ay tahay in laga faa'iidaysto o laga sahay qaato wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay inuu yahay soomku tiir ka mida tiirarka islaamka buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulu llah wa iqaami salaa wa iitaa'i zakaa wa sawmi ramadaana wa xaji ilbeyt bukhaariyo muslim baa wariyey nin acraabiya ama reer miya baa u yimi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulka su-aal weydiiye wuxuu yihi mal islaamu islaamku waa maxay rasuulkii ilaahayow yani xaqiiqadiisu waa maxay qaala alislaamu an tacbud allaha walaa tushrika bihi shay-a islaamku waa inaad ilaahay caabuddo oo aanad ilaahay u shirki yeelin islaamku waa khamsu salawaatin fi lyawmi walleyla waa shan salaadood oo habeenkii iyo maalintii la tukado islaamku waa soomu shahri ramadaan waa in la soomo bisha ramadaan culimada islaamku waxay isku waafaqsan yihiin soomka bisha ramadaan inuu yahay faral iyo rukun ka mida arkaanta islaamka qofka soomka bisha ramadaan waajibnimadiisa diida ee dafira isagoo aqoon u leh qofkaasi waa gaaloobaya si laysku waafaqsan yahay hadduu idhaa bisha ramadaan soomkeedu waa waajib laakiin aniga layguma laho waa layga kor qaaday shaksiyadaydan kaa laftiisuna waa gaaloobaya waayo waa cibaado addoomaha ilaahay uu ku faral yeelay dhammaantood ay u siman yihiin cid addoomaha ka mid oo ilaahay uu ka daayeyna aanay jirin addoomihii ilaahay uu ku waajibiyey kuwo ka mid oo ilaahay uu ka daayey ma jiraan wuxuu ku dhacay qofkaasi kufriga la dhaha kufru limtinaac isagoo qirsan cibaadada waajibnimadeedii ayuu haddana diidan yahay uu leeyahay aniga layguma laha sida dadka qaarkood oo yidhaahda aniga waa layga dhaafo soomkii iyo salaadiiba waayo daraja ayaan gaadhay arrintaasi inay zandaqo tahay bay culimadu sheegeen ibnu kathiir raximahu llah sheekha mufasirkae shaaficiga ee tafsiiru lqur'aani alcadiim qoray markuu fasiraya aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin wuxuu sheegay qofka yidhaahda aniga faralladii iyo cibaadaadkii ilaahay uu waajibiye waa layga daayay darajo aan gaadhay awgeed inuu qofkaasi yahay zindiiq qof marka horeba islaamnimadu aanay ka dhab ahayn ee gaalnima ay ku qarsoonayd waxa isweydiin leh bisha ramadaan soo gelitaankeedu muxuu ku sugnaanayaa lagu ogaanayaa ile marka ay soo gasha ayuu soomkeedu waajibayaaye ilaahay baa subxaana wa tacaala fududeeyey waxaa loo yeelay calaamado cadcad oo dadka wax aqriya iyo kuwa kaleba ay ogaan karaan ka magaalo jooga iyo ka miyi joogaaba aqoon ay u yeelan karaan calaamada koowaad waa bishii ramadaan oo bilatay in la arko oo halkaa bishu ay ka soo baxday ay ka bilato ka bilatay markaa soomkii waa waajibaya faman shahida minkum shahra falyasum buuhi ilaahay yacnaa bishii markaad aragtaan sooma oo aayaddu waxay la macno tahay xadiidka uhi rasuulku idaa ra'aytumuuhu fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu fain uma calaykum faqdiruu lahu wuxuu ihi rasuulku markaad aragtaan haddaad muslimiinta tihiin sooma markaad aragtaanna afura oo ciida haddii bishii laydinka qariyood arki waydaan markaana tirada dhammaystira waxaa fasiraysa riwaayadda kale fa akmilu lciddata halaatiina soddonka shacbaan dhammaystira haddii bishii shawaal aragtideeda ay wax idinka qariyaanna soddonka ramadaan dhammaystira wax xisaab la yidhaahda iyo cilmulfalak lagu gaadhi karo sugnaanshaha soo gelitaanka ramadaan ma jiro in xisaab iyo cilmulfalak arrinta noocaasi ee loo adeegsadaana waa bidco saddexdii qarniye fadliga badnaa dabadood timi sida uu yihi sheikhulislaam abulcabaas raximahu llahu tacaala ma odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa xisaabiya ama cilmulfalak isticmaala ee wuxuu idhi bisha markaad aragtaan sooma haddii aada arki waydaan oo shaki idinka galo markaad sagaal iyo labaatankii shacbaan dhammaadaan soddonka uun dhammaystira markay soddonku dhammaadaanna soomkii bilaaba inaan markaa xisaab loo cuskanahayn rasuulku waaba tilmaamayba markuu uhi innaa ummatun ummiya laa naktubu walaa naxsib ashahru haakada wahaakada annagu waxaanu nahay ummad umma umiya ah waxna ma qorno waxna ma xisaabino bishu soddonna waa noqotaa sagaal iyo labaatanna waa noqotaa sagaal iyo labaatan markay dhammaadaan haddaad aragtaan sooma weeyaan macnuhu haddaad arki weydaanna soddon ma dhaafi kartee soddonka dhammaystira soddon markay dhammaadaanna soomkii bilaaba hal qof haddii uu arko oo cadliya oo warkiisa lagu kalsoonaan karo oo ka mida markhaatiyaasha ilaahay uhi miman tardawna min ashuhadaa qof maragala oo dadku ay ku kalsoonaan karaan oo warkiisa ay qaadan karaan ama nin ha noqdo ama ruux dumara ha noqdee hadduu arko uhaa bishii waan arkay warkiisa waa la qaadanayaa waana lagu soomayaa wuxuu uhi cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu taraa'a annaasu lhilaala faahbartu nabiya calayhi salaatu wasalaam anii ra'aytuhu fasaama waamara bisiyaami rawaahu abu daawuud dadkiibaa bishii ramadaan sheedaaliyey waa markii sagaal iyo labaatanka shacbaan ay dhammaadeen ayay bishii jihada ay ka soo baxdo ay ka eegeen oo qof waliba wuxuu isku dayey inuu arko wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu cumar waan arkay rasuulkan calayhi salaatu wasalaam warkaa u sheegay rasuulku wuu soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan marka hal qof oo muslim oo cadli ah aragtidiisa in lagu soomayo xadiidku daliilu yahay ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo hadduu doonayo addoonba ha noqdee haddii markaa la arki waayo markay sagaal iyo labaatankii shacbaan dhammaadeen oo daruuro ay jiraan ama dabaylo siiga leh oo jihadii bisha laga arki lahaa qariyey dadka markaa shaki ku beera amaba cid aan aragtidooda lagu kalsoon kalsoonayni ay sheegtaan inay arkeen sida carruur yar yar oo kale iyo qof aan maraggiisa aan la aqbalahayn maalintaa yowmu shaki baa la ydhaahdaa oo maalintaa soddonaad ee shacbaane bishiina aan la arag waxyaabaha dadka shaki gelinayaana ay jiraan maalintaa la soomi maayo waayo bishiina lama arag oo aragti lagu soomaa ma jirto soddonkiina lama dhamaystirin oo labadii arrimoodee rasuulku uhi ku sooma midina meesha ma taallo rasuulkuna wuxu uhi laa taqadamuu ramadaana bisawmi yawmin aw yawmayn ramadaan ha kala hormarina ha kala hormarina maalin soomkeed ama laba maalmood soomkood qofka maalintaas soomaa wuxuu noqonayaa mid xadiidkaa khilaafay saxaabigii la odhan jiray camaar ibnu yaasir radia allahu canhu oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay sida abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja afarta asxaabu sunanka laydha ay wariyeen wuxuu ihi man saama alyawma aladii yushaku fiihi faqad casaa aba alqaatil qofka sooma maalinta yoomu shakiga ah oo maalintaas soddonaad ee shacbaan ee bishii ramadaan oo bilatayna aan la arag wuxuu qofkaasi caasiyo amarkiisii uu khilaafay abulqaasim waa kuma abulqaasim waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kunyadiisi abulqaasim waxaanu qofkaasi ku dhacay tanatuc xadgudub buu sameeyey iyo guluwi xaddhaafin hadduu leeyahy waxaan u soomayaa maalintaas si aanay raba maalinta rabadaan u horraysa ay dhaafin oo inta maalin rabadaan ka mida aan afuri lahaa maalin shacbaan ka mida rabadaan ahaan aan u soomo qofka sidaa lihi waa qof isku culaysiiye waxaan loo dirin waxaanu soo gelayaa xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halaka almutanaicuun rawaahu muslim waxaa halaagsamay kuwa arrimaha ku talax taga waa talax tag cibaadadii uu ku talax tagay oo aan loo dirin bisha shawaal iyadu waa ka duwan tahay bisha ramadaan bisha shawaal waa tabilashadeeda lagu ciidayo oo iyada soo gelitaankeedu wuxuu u baahan yahay laba markhaati oo cuduulah rasuulku wuxuu ihi fain shahida shaahidaani fasuumuu waaftiruu rawaahu axmed wاnasaa'i laba markhaati haddii ay ka markhaati kacaan oo ay sheegaan inay arkeen bishii ramadaan sooma laakiin hal markhaati in lagu inuu hal markhaati ku filan yahay oo aragtidiisa lagu soomi karo xadiidka ibnu cumar baa tusiyey laba markhaati haddii ay arkaan bishii shawaal la afura xukunkaasi sidiisuu baaqi ku yahay waayo lama hayo xadiid kale oo tilmaamaya in lagu afuri karo o lagu ciidi karo hal markhaati aragtidii labada sababta loo kala duwayna wax la fahmi karo oo had iyo jeeraale bisha ramadaan soo gelitaankeeda cid degdegsanaysaa ma jirto oo jeclaysanaysa habeenkani inuu noqdo ramadaan hadday jiraan dadka cibaadada aadka u jecel iyaguna waa yaryihin marka hal markhaati inuu yidhaha waan arkay ayaa soo gelitaankeedii lagu sugay oo xukumkaasi uu ku sugmayaa laakiin ciidda dad badan baa degdegsanaya inay ramadaan ka dhammaato ciid ay noqoto marka waxaa dhici karta dadka qaarkood taasi inay ku kalifto inay sameeyaan shahaado been abuur ah oo idhahdaan waanu aragnay iyagoon arag sidaasi awgeed baa la adkeeyey oo laba markhaati wax ka yar aan lagu sugi karin bishii shawaal bilashadeeda axkaamtaasi ku xidhan awgeed bisha rabadaan marka ay soo gasho ee labada arrimood midkooda ay ku sugnaato aragti ama shacbaan oo soddonkeedii la dhammaystiray waxaa waajiba dadka muslimiinta ah inaanay iskhilaafin ee si jamaaciya ay u soomaan oo rasuulku markuu leeyahy suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi muslimiinta oo dhan buu la hadlayaa waddankay doonayaan ha deganaadaan madhabka fiqiya ay doonayaanna ha haystaan waxaa kaloo rasuulku alayhi salaatu wasalaam yihi sawmukum yowma tasuumuun wa fitrukum yowma tuftiruun wa adxaakum yowma tadaxuun abu daawuud baa wariyay waana xadiid saxiixa soomku waa cibaado jamaaciya waa maalinta ay muslimiintu soomayaan baa la soomaya oo lama ogola koox gaari inay yidhahdaan anagu maantaanu soomayna dada kale berri ha iska soomaan ama qof inuu muslimiinta khilaafo gaar ahaan dadka beledka la degan afurkiina waa sidaas oo kale iyo ciiddii waa cibaada jamaaciya si wada jira loo samaynayo udxiyadiina waa sidaas oo kale ciid ladxa maca aljamaaca jamaacadaa lala soomaya oo lala afuraya oo lala udxaysanaya khilaafkaa laga ilaalinaya dadka muslimiinta ah alxamdu lilah inaan wax khilaafi aanu dhex marin baryahan dambe dadka waddankan degan oo maalin ay wada soomaan maalin ay wada afuraan qofkii wax kala qarsanaya taas isaga ayay khusaysaa had ya jeeraalana dadku dowladda islaamka ah ee u talisa waa inay ka war sugaan oo haddaan muslimiinta o dhami aanay is wada waafaq ahayn oo ay dhacdo inay iskhilaafaan ugu yaraan inta waddan wada deganiyaana iskhilaafi oo dadka mas-uulka hawshaa ka ah waa inay uga dambeeyaan oo hadday yidhaahdaan waa la soomayaa waa in la soomo hadday yidhaahdaan lama soomayana khalaas iyaga ayaa mas-uuliyaddu ay saaran tahay bisha rabadaan marka ay bilato dadka bani aadamka ahi waa fara badan yihin waana noocyo badan yihin waayo cidda soomkeedu uu ku waajibay wuxuu soomku ku waajibay oo la odhanayaa soom calaa kulli muslimin caaqilin baaliqin muqiimin khaalin min almawaanic qof kasta oo muslima oo miyir qaba oo qaangaada oo negiyo oon socdaal iyo safar ku jirin oo ka madhan waxyaabaha dadka qaarkood soomka u diida shareecadu ay tidhi haddii waxaasi ay jiraan lama soomi karo muslim markaynu nidhi gaal soom la odhan maayo waxaa shaki la-aana soom la-aanta in lagu ciqaabi doono yowma alqiyaama ciqaab dheeraadka ah ciqaabka ka dhashay gaalnimada laakiin soomkii laga aqbali maayo soomna la odhan maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu mucaadi ibnu jabal yeman u diray wuxuu u sheegay waxa u horeeye dadka halkaa degan ugu yeedhay ay noqoto islaamnimo waayo waa aasaaskii cibaadaadka kale aanay ansaxahayn la-aantii falyakun awala ma tadcuuhum ilay shahaadatu an laa ilaha ila allah goormaa salaad dadka la faraya fainhum ajaabuuka lidalik faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaati fi اlyawmi wاlleyla hadday islaamnimada kaa yeelaanay islaamaan markaa u sheeg ilaahay inuu ku faral yeelay shan salaadood oo habeen iyo maalin kasta la tukanayo markaa qofkii ilaa uu islaamo cibaadaadkan kale la fari maayo waayo lagaba aqbali maayoba xataa hadduu cibaadaysto wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wa birasuulih ilaahay baa tilmaamay waxay bixinayaana sadaqada inaan laga aqbalahayn sababtaan looga aqbalahayna ay tahay gaalnimada iyo kufriga markaa qofkii gaalka ahaa soom la odhan maayo hadduu soomana soomku ka ansixi maayo laakiin loogu kaalmayn maayo soom la-aanta oo qof muslima uma banaana qof gaala inuu cunto u kariyo maalinta ramadaan ama cabitaan uu u diyaariyo waayo ilaahay baa yihi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan waxaanuu samaynayaana waa dembi haddaad u diyaariso cunitaankii iyo cabitaankii dembigaasaad ugu kaalmaysa oo inaga tilmaanay in dembi looga qorayo soom la-aanta cadaab cadaabkii gaalnimada dheeraadka aana lagu cadaabayo marka uu soo islaamo qofkii gaalka ahaa soomkii dhaafay qalleen la odhan maayo alislaamu yahdimu maa qablahu suu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku markuu soo islaamo qof iminka soo dhashay oo kale ayuu noqonaya dembi oo dhan wuxuu ka noqonayaa sidii qof iminka soo dhashay oo kale islaamka ayaa baabiinaya oo meesha ka saaraya wax allaala wixii hortii qofkani uu sameeyey ilaahayna arrintaa xikmad buu ka leeyahy oo qofku markuu soo islaamo haddii la odhan lahaa salaadii iyo soomkii iyo sekadii iyo cibaadaadkii ku dhaafay oo dhan dib usoo qallee arrintaasi dad fara badan bay islaamnimada ka hor istaagi lahay markay arkaan culayska arrintaasi ay leedahay laakiin si loogu soo dhoweeyo islaamnimadoo loo jeclaysiiyo waxaa lagu yidhi qofkii gaalkaa markaad soo islaamto islaamnimadaasi waxay baabiinaysaa meesha ay ka saaraysaa wixii ka horreeyey oo dhan haddii uu islaamo maalin rabadaan dhexdeed markaa uu islaamay laga bilaabo wixii soomka burin jiray buu joojinaya ilaa iminka muslim buu noqday oo wuxuu noqday qof hadalku ilaahay soomka ka yidhi uu ku wajahan yahay oo soomkii laga rabo intaa maalinta hadhay ayuu soomaya sida saxdaana qalla laguma leh lixadiidi salma ibni lakca fi lbukhaari wa muslim rasuulku calayhi salaatu wasalaam yowmu caashuura oo culimo badan ay yidhaahdeen waajib u aha soomkiisu intaan soomka rabadaan la waajibin oo la faral yeelin markii soomka rabadaan la faral yeelina sunna ayuu noqday goor subaxnimaa buu rasuulku saxaabada la hadlay waxaanuu deegaanadii saxaabadu deganaayeen u kala diray dad fariin sidayaala fariin nuxurkeedu uu yahay man asbaxa minkum saa'iman falyutima sawmahu kawaaguu u baryey isagoo sooman soomkiisii ha dhammaystiro ee weli aan waxba cunin ka aan weli quraacani maalinta inta hadhayna ha soomanaado markaa soom ha niyeysto waman asbaxa minkum waman akala minkum falyutima baqiyata sawm aw falyumsik baqiyata yawmi qofka idinka mid ah waman akala falyasum baqiyata yowmi lafdiga xadiidku waa sidaa ka markuu waagu baryey wax cunay maalinta inta hadhay uun ha soomo ha la qaleeyana rasuulku ma raacin fa innahu yowmu caashuura maalinkan waa maalintii caashuuraa buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka xadiidkaasaa u daliila qofkii gaalka ahaa ee maalin rabadaan dhexdeed islaamay inta u hadhay uun inuu joojinayo waxa soomka buriya intaasunba isaga waajibku ah intii hore may ahayn in laga rabay oo laga dalbay may ahayn hadduu soomi lahaana lagama aqbaleen laakiin waa laga dalbayaa maalinta inta ka hadhay qallana laguma leh qofku waa inuu noqdo baynu nidhi qof miyir qaba qofka waalan waxba waajib kuma aha waxna xaaraan kama aha xuquuqda bani aadamka hadduu wuxu geysto magdhow baa lagu yeelanaya xoolihiisaa laga jaraya haddii kalena cidda mas-uulka kaabaa bixinaysa hadduu qof dilo hadduu dhaawaco hadduu xoolaha dadka baabiiyo ama waxyeello u geysto taa alaxkaam alwadciya baa la dhaa waa axkaam sabab ku xidhan sababtii marka la helo ayaa axkaamtaana la helaya laakiin axkaamtii takliifiga ahayd cibaadaadkii qofka waalan markuu waasho laga bilaabo waxba waajib kuma aha qalinkii baa laga kor yeelay siduu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii maalinta rabadaan ay u soo gasho qofku isagoo waalan soomkaasi waajib kuma aha qallana laguma laha hadduu dhintana fidye laga bixin maayo haddii maalin rabadaan dhexdeed qofku isagoo sooman uu waasho walow ilbidhiqsiyabaha waalaadee soomkaasi wuu buray maalintaas soomkeedu ma jiro qallana laguma leh maadaama sababta aanu u soomini ay tahay waalida ah qofkii ka dhigtay qof khayru mukallafa waayo caqligii wuxuu ku fahmi lahaabaa ka maqan qofka saddexaad waa qofku waa inuu noqdo qof baalig ah qaangaad ah qofkii aan qaangaadhin soomku waajib kuma aha qaangaadhkuna calaamaduu leeyahy waxaa calaamadihiisa ka mid a qofka shan iyo toban sannadood inay u dhammaadaan rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqde mar hadday u dhammaadaan waa qaangaadho qof mukallafa buu noqday oo haddii wixii lagu faral yeelay uu ka tago dembaabaya wixii loo diiday hadduu sameeyana dembaabaya waxaa saas oo kale calaamadaha ka mid a biyaha bani aadamka laga abuuraa qofkii inay ka yimaadaan markaana qof qaangaadha buu qofkaasi noqday waxaa calaamad iyaduna timaha hoose qofka hadday ka soo baxaan waxa iyaduna calaamada ruuxa dumarkaa dhiiggii xaydku inuu ka yimaado amaba se inay uur yeelato waayo xamligu wuxuu calaamad u yahay biyihii laga abuurayay bani aadamka qofkaasi inuu yeeshay haddii kale uurma suurto galeenba calaamadahaasi haddii qofka lagu arko waa qof qaangaadha wey soomkii iyo salaadii iyo cibaadaadkii kaleba waa ku waajibayaan haddii qofku aanu qaangaadhin oo calaamadaha aanu lahayn soomkii waajib kuma aha haddii maalin rabadaan dhexdeed uu qaangaadho inta maalintaa ka hadhay ayuunbuu soomayaa wax qallaana laguma laha oo gelinkaa horee tusaale ahaan aanu qaangaadh ahayn soomkiisii laguma laha intaa uu soo gaadhay qaangaadhnimo uu ku soo gaadhay ayuunbuu soomaya xadiidkaa salama ayuun baana u daliila waxaase sunno ah ubadka yaryar in lagu tarbiyadeeyo soomka oo lagu barbaariyo o lagu layliyo waxaana looga qiyaas qaadanayaa salaada oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi muruu awlaadakum bisalaa wahum abnaau sabc carruurtiina salaada fara toddoba jir markay gaadhaan waayo waa xadka inta badan bani aadamku uu ku garaadsado waa haalibka ayaa la eegay waa dhici kartaa qofka toddoba jir isagoon gaadhay inuu si fiican u garaadsado waana dhici kartaa dadka qaarkood garaadsigoodu toddobada sano inuu xagga dambe ka maro laakiin haalibka ayaa sidaas sidaa arrinku u badan yahay wadribuuhum calayha wahum abnaau cashar salaad la-aanta ku garaaca buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam toban jir markay gaadhaan waa garaaceed bil looga jeedo ee ciqaab aan looga jeedin soomkuna waddadaasumuu marayaa bay yidhahdeen ahlulcilmigu toddoba jirka soom baa la odhanayaa toban jirkana soom la-aanta waa lagu garaacaya saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim carruurtooda yaryar way soomsiin jireen markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray yowmu caashuuraa waa maalinta tobnaad ee bisha muxaram inay soomaan rubayc bintu mucawid waxay tidhi se bukhaariyo muslimba wariyeen fakunnaa nasuumuhu wa nusawimu sibyaanana fiih yowmu caashuuraa rasuulku markuuna amray inaanu soonno waanu soomi jirnay carruurtayada yaryarna waanu soomsiin jirnay dawaaqaar aada u daayar oo lagu waxay ku ciyaaraan lagu maaweelin karo oo markay ooyaane gaajiya haraad ay dareemaan waxaanu siin jirnay wax yaroo ay ku ciyaaraan ilaa la gaadhayo wakhtiga afurka soomka ayay ku tababari jireen soomku ilmaha yar hadduu dhibayo mashaqo dhib uu u geysanayo tusaalahaan dee soomka uu ku dhimanayaba ama xanuun uu ka qaadayo soomka ama xubnaha qaarkood uu beelayo sayna laguhu qallalaan ama gacmo ama manaaficdoodii uu waayo tusaalaan uu indhabeelayo ama uu dhegabeelayo ama mashaqo iyo culays iyo dhib aanu qaadi karini soomka uu ka soo gaadhayo markaa la soomsiin maayo oo qofka weyn baaban soomayn haddii soomka dhibaatooyinkaasi ay ka soo gaadhayaan oo waxaa markaa maqan alqudratu sharciya qofkii qaangaadhka ahaa haddii soomka dhibaatooyinka noocaasi ay ka soo gaadhayaan walow musaafirba yuu noqone mid negiba ha noqdee dee soomi maayo ilmaha yarna markaa hadalkiisa baddaah wuxuu soomku ku waajibayaa qofka muqiimka oo qofka negi musaafirka soom waajib kuma aha ruksaa loo siiyey inuu soomka iska daayo axkaamtiisana insha allah xagga dambaynu ku sheegi doonaa wuxuu soomku ku waajibayaa qofka ka maran waxyaabaha soomka waajibnimadiisa iyo asixitaankiisaba diidaya waana laba arrimood oo dumarka khuseeya waa damu lxayd iyo damu nifaas oo gabadhu haddii dhiiggii xaydka ay leedahay ama dhiiggii nifaaska waa dhiiggii umushee soom inuu ku waajibo daayo xaaraan buu soomku ka yahay haddii iyadoo labadaa midkood isku ogay soomtana soomkaa inay ajar ka heshay iska daayo waad ku dambaabaysa soomku xaaraan buu ka yahay haddii iyadoo sooman labadaa midkood uu ku dhaco walow gabaldhici wakhti aada u yariba ha ka harhsanaadee soomkeedu waa buraya oo qof aan soomanayn bay noqonaysaa axkaam gaara u gaara ayaanay leeyihiin labadaa nooc ee dadka bani aadamkaa ka midi oo insha allahu tacaala halkeeda aynu ku arki doonno soomku dadkaasi uu ku waajibay wuxuu ku waajibayaa maalinta rabadaan u horeysa marka waageedu uu beriyo ilaa habeenkii maaha maxalun lisoom goor la soomo maaha marka bishii la arko maaha macneedu markaa bisha la arkayba inuu soomkii waajibo markaa soom la bilaabayo ficlu soom inuu markaa waajibay wa adaa'uhu iyo gudistiisu waktigii la soomayo bishii rabadaana baa soo gelay weeyaan macnaheedu laakiin soomka waajibitaankiisu wuxuu bilaabmayaa marka maalinta rabadaan u horeysa waageedu uu beriyo waxaase ka horeeya habeenkaasi rabadaan u horeeya qofka muslimka ahi waa inuu soomkii niyeysto waana labada tiire soomku labada tiire soomku uu ku taagan yahay midkood niyadu inta aanu waagu beryin gabalku markuu dhaco laga bilaabo habeenka rabadaan u horeeya ilaa waagu inta aanu baryin oo waktigaa habeenka la yidhaahdo ile gabalku haddaanu dhicin weli waa maalin waagu hadduu baryana maalintii kalaa la galay marka gabaldhaca iyo waaga berigiisa intaa u dhaxaysa oo habeenkiia qofku waa inuu niyeysto berri inuu soomi doono niyaduna waa camal iyo shaqo qalbiga qofka bani aadamkaahi uu qabto waa go-aanka uu gaadhayo ee uu go-aan ku gaadhayo berri inuu soomo waa doonista qofku uu doonayo iraada jaazima doonis go-an berri inuu soomi doono taasaa niyo la yidhaahdaa halka markaa laga niyoonayaana waa qalbiga niyadu afka shaqo kuma laha haddaad afka ka tidhaa nawaytu sawma hadin adoon qalbiga ka niyoon dhawaaqaasi soom kuugu xidhmi maayo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam kuma dhawaaqin niyada soomka ummaddana ma barinoo kuma odrhan marka aada soomaysaan waxaad tidhaahdaan habeenkii nawaytu sawma hadin ee rasuulku wuxuu sheegay uun camal kasta oo cibaado inuu niyo u baahan yahay wuxuu uhi innama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa camal niyuu ka xidhmaa qof walibana wuxuu niyeystay buu leeyahy haddaad soom niyeysatay soom baa ku xidhan haddaad soom la-aan niyeysatayna ama soom aanad niyeysanna waa soom la-aan marka halka wax laga niyoonaya waa qalbiga carabka in lagaga dhawaaqaana waa bidco diinta lagu soo daray inta waagu aanu baryinna waa in niyadaa lala yimaado mar haddii qofku hurdadii uu ka soo kaco oo u soo kaco inuu suxuurto taa macnaheedu waxa weeyaan inuu niyooday inuu berri soomi doono gaar ahaan qofka aanay caado u ahayn inuu wakhtigaa soo kaco iyo inuu wakhtigaasi raashin cuno niyada lafteedu waxay leedahay shuruud waxaa ka mid a shuruuddeeda aljasmu si go-an qofku waa inuu go-aan ugu gaadho berri inuu soomi doono oo niyadu ansixi mayso maca taradud haddii noqnoqosho ay meesha taallo ee talow berri miyaan soomaa miyaan iska daayaa isagoo sidaa isu celcelinayo uu waagii u baryey kaasi niyo uma xidhmin soomna uma xidhmin waxaa kaloo niyada shuruuddeeda ka mid ah tacyiin oo soomku noocu yahay qofku waa inuu cayiman yahi ma soomkii ramadaan baa ee faralka ahaa ma soom nadara ba ma soom sunnaaba waxaa kaloo niyada shuruuddeeda ka mid ah tabyiid waagu intaanu beryin qofku waa inuu niyoodo soomka waata tidhi xafsa radia allahu canha man lam yujamic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah rawahu abu daawuud watirmidi qofka aan soomka go-aansan inta aanu waagu baryin qofkaasi soom ma laha oo niyo markaa waagu markuu barye kadib qofku uu la yimaadaa waxba u tari mayso dadka qaarkood waxay moodaan iyagoo go-aansaday inay berri oo kale soomaan haddii hurdadu la tagto suxuurtu ay dhaafto inaanay inaanu soom ka ansaxayn maalintaa suxuurtu shardi uma aha niyada iyo soo toositaanku markaad sii seexanaysa mar haddaad ku seexatay go-aan ah berri waan soomayaa intaasaa niyo kuugu filan ama suxuuro ama ha suxuuran oo maalin waloo ka mida bisha ramadaan waxay u baahan tahay niyo gooniya oo ansixi mayso qofku inuu yidhaahdo rabadaan bilowgeedii baa niyooday rabadaan oo dhan inaan soomayo sababtaani u ansaxayn waxay tahay saxaabadu waxa ay ka fahmeen adilada tilmaamaysa niyadu inay soomka shardi u tahay in maalin walba niyo gooniya loo rabo waxaa saxaabada siaa ka fahmay ka mid a xafsa bintu cumar waa cumar ibnu khadaab inantiisii waana ooridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cabdullaahi ibnu cumar oo walaalkeeda waa talabaadee maalin walba soomkeedu waa cibaado madax bannaan oon maalinta kale ku xidhnayn de waxaaba dhici karta qofku maanta inuu soomeyo berrina aanu soomin ama cudurdaar la-aan soomkeeda ha uga tago ama cudurdaar awgii labada maalmood ee maalmaha soomka ka mid ah waxaa u dhaxeeya wakti aan la soomahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi في القرآن الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل إلى الليل إلهي سبحانه وتعالى وحرعون وعبا إلا واغو ويدين عدانيو إنو برياد يقين سنة كدبنا صوم كذا ما يستير مركو واغو بريو إلا هبين كلا قاريو idan habeenku waa wakti u dhexeeya labadii maalmoodee la soomayey oo qofku aanu soomanayn taasina waxay muujinaysaa labada maalmood soomkoodu inaanu isku xidhnay inuu kala madax bannaan yihin marka ragcadii salaada la mid maaha iyagu waa isku xidhan yihin afcaashii iyo axkaamtii xajkana la mid maaha waayo afcaasha qofku xajka dhexdiisa uu samaynayaana waa mid isku xidhan qofku marka uu niyeysto inuu soomayo soomku goorma ayuu bilaabmaya wuxuu bilaabmayaa sida aayaddaa ku cad markuu waagu baryo markaasi ayaa qofka waxaa xaaraan ka noqonaya waxyaabaha soomka buriyo oo dhan ee ilaahay uu ka mamnuucay qofka sooman maalinta ramadaan haddii qofku uu ka shakisan yahay waaga berigiisii habeen baa lagu jiray asalku waa inay weli habeen tahay waa iska cunaya waa iska cabbaya aayadda qur-aankiina macnahaasay tilmaanta wa kuluu washrabuu cuna oo cabba habeenkii ilaa goorma xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ilaa caddaanka waaga iyo madowga habeenku ay idiin kala soocmayaan xataa yatabayana buuhi ilaahay marka waa in la yaqiinsado waagu inuu baryey marka ayaa waxyaabihii soomka burinaya oo cuntada iyo cabitaanku ay ka mid yihiin ay xaaraan noqonayaan haddaad ka shakido talo waagii ma berye mise ma beryin weli waxba xaaraan kaama noqon ee iska cun oo iska cab ilaa aada gaadhayso xataa yatabayana lakum ilaa ay ku caddaanayso waagu inuu baryey haddii qofku uu islahaa weli waagi ma beryin oo wuxuu iska cunayuu iska cabbaayey laakiin xaqiiqadu ay sidaa ka duwanayd waagu uu baryey oo markii dambe uu ogaaday wakhtigu wax cunaya inuu ahaa maalin maalintaa qallaheeda ma lagu leeyay sida saxdaa maya waayo waajibaadka shuruuddooda waxaa ka mid ah alcilm qofku inuu og yahay shaygan aqoon uu leeyahy qofkanina ma ogeyn inay maalin tahay oo soom uu ku waajibay oo raashinka iyo sharaabku xaaraan uu ka noqday wuxuu islahaa weli waa habeen oo xalaal baa cunitaanka iyo cabitaanku uu ku yahay marka ma dembaabin qofkaasi mar haddii arrintaasi cilmilaan ay kaga dhacday isla markaana maalintaana qallaheeda laguma leh waxaana u daliila saxaabigii la odhan jiray cadiy ibnu xaatim aayadda qur-aanka ah ayuu si kale u fahmay wuxuu u fahmay alkhayط alabyad walkhayط اlaswad in looga jeedo qofku inuu qaadanayo laba xadhigoo midna cadiya midna madow yahay oo labadaas inuu eegayo ilaa labadaasi ay u kala muuqdaan uu iska cunayo iska cabayo labadaasuu barkimada hoostooda hoosteeda gashaday oo marba waa soo saara u eega weli ma kala muuqdaan wuu iska wataa cunitaankiisa iyo cabitaankiisa kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu arrintaasi u sheegay rasuulku wuxuu u saxay fahamka aayadda wuxuu uhi sidaa ma aha ee alkhayط alabyad walkhayط alaswad waxaa looga jeedaa sawaad lleyl wa bayaad nahaar wa daw nahaar iftiinka maalinta iyo madowga habeenkaa looga jeedaa oo marka waagu uu bariyo ee caddaankii waaga iyo madowgii habeenku ay kala soocmaan markaasuu soom idinku waajibay oo cunitaankii cabitaankii aada toojinaysa raayadda macnaheedu waa sidaa laakiin saxaabigii iska cunaya ee iska cabaya isagoo islahaa weli wakhtigii soomka lama gaadhin rasuulku kuma odhan maalintaa qalleeh taasi waxay daliil u tahay qofka isla weli waagii ma baryin ee cunaya ee cabbaya ee markii dambe ogaaday wakhtigu wax cunaya ama wuxuu cabbayey inuu ahaa wakhti soomu waajib yahay inaan qofka maalintaa qallee la odhanahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka waagu uu baryo waxaa bilaabmaya tiirkii labaad ee soomka tiirka koowaad waa niyada saynu tilmaanay tiirkii labaad baa bilaabmaya tiirka labaad oo ah tarku jamiic almuftiraat qofku inuu ka tago waxyaabaha soomka buriyo oo dhan waxyaabahana waa waxyaabo kooban oo ay tahay qof kasta oo muslimi inuu barto oo aqoon uu yeesho si uu isaga ilaaliyo oo aanay dhicin soomkiisu inuu buro isagoon is ogeyn waxyaabahaasi waxay u qaybsamaan laba qaybood kuwa soomka burinaya laakiin kafaara aanay ka dhalanahayn iyo kuwa soomka burinaya kafaarana ay ka dhalanayso haddaynu ku horeyno kuwa soomka burinaya kafaara aanay ka dhalanahayn waxaa u horeeya alaklu washurbu cunitaanka iyo cabitaanka waxaana cunitaan iyo cabitaan la yidhaahdaa idkhaalu shayin ila almacida in shay uu galo qofka calooshiisa oo uu ka galo manfad min manaafid اljism meel daloosha oo ka mida daloolada qofka bani aadamkaa jirhkiisa ku yaala waxaa calooshiisa galay ama ha noqdo wax nafci leh oo naftu ay macaansanayso o ay doonayso ama ha noqdo wax dhib laba hadduu sunc qurquriyo qofku isagoo sooman soomkiisu waa jabaya raqaska iyo ciid iyo boodhka hadduu cuno oo calooshiisa uu ku daldalo soomkiisu waa jabaya waayo luqaanta akli baa la dhaha cunis baa la ydhaahdaa ilaahayna wuxuu aayaddii qur-aankeenu akhrina uu ku sheegay in cunitaanka iyo cabitaanka la joojinaayo marka waagu baryo laga bilaabo ilaa habeenka laga gaadhayo waxaa cunitaanka iyo cabitaanka la mid ah waxyaabaha meeshooda buuxin kara ee qofka bani aadamka waxay u taraan wax la mida ama wax ku dhow u tari kara waxay culimadu tusaale uga dhigaan alibaru lmuqadiya irbadaha dadka markaa lagu xidho ee halkii cunitaanka iyo cabitaanka u geli kara ee qofka u samaynaya tamar iyo awood iyo xoog oo qofka daciifintii gaajada iyo haraadku ay daciifin lahaayeen ka difaacayo meesha ka saaraya sida culimada islaamku ay u badan yihiin irbada noocaasiina qofka soomkiisa waa burinaysaa iyo aan la odhanin qofkii waxbuu cunay ama waxbuu cabay laakiin wuxuu la mid yahay macno ahaan kii wax cunay iyo kii wax cabay ayuu la mid yahay waxaa soomka buriya sida culimada badankooda ay ku tegeen tacamud lqay qofku mataga inuu iska keeno iska keenitaanka matagu wuxuu leeyahay sawiro badan ma ahaun inuu qofku gacanta isgeliyo hadduu qofku gacanta isgeliyo uu iska matajiyo taasi way noo cadday waxaa la mida inuu qofku sameeyo arrin kastoo sabab u noqon kara inuu matago isagoo arrintaasi ula kaca u samaynaya tusaalehaan qofkii wuxuu dhegaystay sheeko uu og yahay hadduu sii dhegaystay inuu matagayo markaasuu matagay qofkaasi wuxuu noqonayaa qof iska matajiyey culimada badankooduna waxay leeyihin soomkiisu waa jabaya ama wuxuu daawaday muuqaal uu og yahay hadduu eego oo indhaha uu ku sii hayo inuu matagayo waa qof iska matajiyey kaasi ama wuxuu ursaday wuxuu ku matagaayo xildiid buu sanka saaray waxaanu is ogyahay hadduu xildiid ursado inuu matagayo oo qof iska matajiyey qofkaasi culimada badankooduna waxay leeyihiin soomku waa jabaya saxaabada qaarkoodna hadalka waa laga soo wariyey man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa waman istaqa'a camdan falyaqdi qofka matagu uu soo laliyo uu soo haraatiyo oo isagoon iska keenin oon sababu noqon uu ka yimaadaa qofkaasi qallo laguma laha soomkiisuna ma burin qofka iska matajiyaana ee ogaan isaga keenaa soomkiisi waa jabaya ha qalleeyo falyaqdi abu daawuud iyo tirmidi baa xadiidka wariyey imaamu lbukhaari iyo imaamu axmed iyo aimo badani waxay yidhahdeen waa mawquuf yacni maaha hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa hadalkii abu hurayre waxaa soomka burinaya alxaydu wanifaas oo gabadha iyadoo sooman haddii labadaa dhiig midkood uu ka yimaado walow ilbidhiqsigii maalinta u dambeeyey baa arrintaasi ha dhacdee soomkii wuu burayaa waxaana waajib ku noqonaysa maalintaa inay qalleeyaan dumarku culimaduna taa waa isku waafaqsan yihin waxaa kaloo soomkii burinaya tacamud qay tacamud اlistimna qofku inuu iska keeno shahwadda yani sabab inuu u noqdo iyadoo arrintaas si ula kaca u dhacaysa inay manidii ay ka timaado wa tacamud ikhraaji اlmaniyi bima duna اljimaac wax galma aan ahayn inuu qofku manidii iskaga keeno siday doonaysaba ha u dhacdo arrintu laakiin mar haddii arrintaasi ay jirto inuu qofku iska keenay manidii isagoo galma aan samayn qofkaas sida saxday culimmada badankoodu ku tegeen soomkiisu waa buraya waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fi lxadiidi alqudsi markuu soomka ka warramayey addoonka sooman yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii raashinkiisii iyo cabbitaankiisii iyo shahwadiisii buu daraadday uga tegay buuhi ilaahay bukhaariyo muslim baa wariyay min xadiidi abi hurayra wuxuu ilaahay kala xukum dhigay shahwadii raashinkii iyo sharaabkii buu ilaahay kala xukum dhigay marka hadduu qofku ilaahay daraaddii uga tago saddexdaa ajar buu ka heli doonaa hadduu saddexdaa ilaahay daraaddii uga tegi waayona waa isku xukum oo qofka soomuma jiro hadduu raashinkii ka tegi waayo ama cabbitaankii sida aanu qofku soom u lahayn ayuu hadduu shahwadda ka tegi waayona aanu soom u lahayn waxaa soomka buriya niyat liftaar hadduu qofku goaanso go-aansado soomkiisa inuu buriyo isagoo waxna aan cunin waxna aan cabbin wax kaloo soomka buriyana aan samayn ayuu soomkiisu burayaa waayo niyadaasi waa camal qalbigu uu qabtay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawac qof waliba wuxuu niyoodaa buu leeyihi markuu soom niyooday soo soom ma laha marka soom la-aan uu niyoodayna soom la-aan buu leeyihi marka go-aanka noocaasi maaha sheekaysiga nafta hadday naftu ku sheekaysato talow soomka ma iska jabisaa wax ma iska cuntaa ma iska cabtaa sheekaysiga noocaasa inta aanu qofku ficil raacin iyo go-aan waxba looga qori maayo rasuulku wuxu uhi ina allaha tajaawaza lii can ummatii maa xadatat bihi anfusuha maa lam tatakalam aw tacmal rawahu lbukhaari ilaahay ummadayda wuxuu iiga dhaafay waxay naftooda ku sheekaysato ee xumaana loo qori maayo inta aanay samayn ama aanay ku hadal qofku wixii naftiisu ku sheekaysanaysa hadduu ku hadlo amaba se camal ahaan uu u sameeyo ficil u rogo marka waa loo qoraya go-aankan qofku uu ku gaadhay inuu soomka jabiyaano waa camal waa camal loo qorayo axkaamina ay ka dhalanayso waana camal uu qalbigiisu sameeyey camalka qalbigu uu sameeyey go-aamada uu gaadho qalbigu in qofka lagu abaalmarinayana adillo badan baa tusisay waxaa ka mid a xadiidu abi bakra wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labada qofka muslimiinta ahi haddii madooliba uu dagaal usoo diyaargaroobo hubkiisi uu soo qaato oo ay dhacdo in mid la dilo kaa la dila iyo ka wax dilayba naartay gelayaan saxaabadu waxay ya rasuul allah hada alqaatil yani carafnaa amrah kani waa kii wax dilay oo wuxuu naarta ku galay garanay oo dee dil buu geystay famaa baalu lmaqtuul ka la dilay maxaa arrinkiisu yahay muxuu naar ku mutaystay ile waaba la dilee waxna ma diline qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam inahu kana xariisan calaa qatli saaxibihi waa lagaga horreeyey une wuxuu go-aan ku gaadhay kuna dadaalayay inuu ninkanay iska hor yimaadeen ama qofkanay iska hor yimaadeen inuu dilo marka go-aankii qalbiga waxaa laga dhigay camal qofkii naarta uu ku galay inta badanna waxbaa raaca oo haddii go-aankaa la helo ama hadal baa raaca ama ficil dhabaynayo xaqiijinaya labadaasi ma kala hadhayaan waxaa kaloo soomka burinaya alriddatu can alislaam ilaahay baynu ka magan gallay qofkii isagoo sooman ayuu diintii islaamkaba ka baxay oo wuxuu sameeyey wax lagu gaaloobo waxa lagu gaaloobaana wax afkaa laga idhaa oo lagu hadlo iyo wax camal ah oo la sameeyo xubnahani ay qabtaan iyo wax caqiida ah oo wax qofku qalbigiisa uu ku gunto iyo shaki intaba waa leeyihin afartaba waa lagu gaaloobaa hadal baa lagu gaaloobaa oo hadduu diinta caayo ama ilaahay caayo ama rasuulka caayo ama shay diinta inuu ka mid yahay lahuba uu caayo amaba dee uu yidhaahdaba yuhuudi baan ahay ama kiristaan baan ahay uu yidhaahdo ama diintii baan ka baxayba uu yidhaahdo qofkaasi waa gaaloobaya soomkiisina waa buraya ficillo lagu gaaloobo baa jira hadduu sanam qofku u sujuudo ama qabri isagoo sooman waa gaaloobaya soomkiisuna waa buraya ama kitaab qur-aan oo ogaan ugu istaagay ama waa wuu laagay ama meel wasakoo qurana buu ku dhex tuuray waa gaaloobaya qofkaasi soomkiisuna waa buraya caqiidaa lagu gaalooba wuxuu aaminay in ilaahay cid aan ahayn ay wax abuurto ama waxtarka iyo waxyeelada ay hayso ama ilaahay cid aan ahayn qeybka inay og tahay waa ku gaaloobaya caqiidada noocaasa soomkiisina waa buraya shaki baa lagu gaaloobaa oo qof soomana unba siduu u joogay ilaahay jiritaankiisa ka shakiyey ama nebi maxamed nebinimadiisa ama qur-aankan uu akrinaya inuu hadalkii ilaahay yahay shakiga noocaasee qofku arrimaha uu ka shakiya waa ku gaaloobaya soomkiisuna waa buraya waxaa kaloo soomka buriyo weliba kafaarana waajibinaya jimaaca galmada xaaraan iyo xalaaltay doonaysaba ha noqoto markeeda hore ama gabadhu xaaskiisii ha noqoto ama mid kale ha noqoto dumar oo dhami xaaraan bay ka yihiin ninka mar haddii maalin rabadaanoo la sooman yahay la taagan yihi haddii markaa galmo uu sameeyo qof dembi weyn sameeye weeye soomkiisina waa buraya kafaarana way ku waajibaysaa waxaa waajib ku noqonaysa inuu xoreeyo addoon haddaanay addoommaba jirin ama addoon aanu haysan ama lacagtu kusoo ibin la aanu hayn markaasuu u gudbayaa tallaabada labaad oo inuu soomo laba bilood oo xidhiidh ah oo maalin ka mida aanu afurin cudurdaar la-aan haddii taas aanu awoodin buu u gudbayaa tallaabada saddexaad waa lixdan miskiin maaha hal miskiin oo lixdan jeer loogu celinayo waa lixdan miskiin oo kala duwan inuu quudiyo oo hal mar uu dhergiyo kafaarada adag baa laga dhaliyey galmada dhacda fii nahaari ramadaan maalin ramadaan dhexdeed ee uu sameeyo qof soom ku waajibay ninkiiyo gabadhoo mar haddii arrintaa ikhtiyaarkooda ku sameeyeen kafaarada waa ka siman yihin rasuulka ninkiibaa u yimi oo weydiiyey ninkiibuu rasuulku su-aasha uga jawaabay waayo isagaa qirsanaa falkan inuu sameeyey gabadhii may iman arrinta noocaasana rasuulka calayhi salaatu salaam umay qiran walihaadaaba arrinkeeda rasuulku uu ka aamusa inuu dabagal ku sameeyaana arrin shareecada ka mida ma aha oo qof hadduu yimaado udha waan sinaystaye igu ooga xadkii la odhan maayo qofkii kalena ha la baadi doono isagaa qirsan soo maaha isagunbaa waajibka sharcigaa la marinaya qofka kale isagoo aan iskeenin la dabageli maayo arrimahaasi aynu nidhi soomka ayay buriyaan waxay qofka soomka ka burinayaan marka la helo shuruudda soo socota shardiga koowaad waa inuu qofku xusuusan yahay inuu sooman yihi haddii arrimahaasi uu sameeyo ficiladaa riddadu iyadu kuma jirtee isagoo xusuusan inuu sooman yahay markaa uu soomku buraya haddiise arrimaani ilow ay uga dhacaan oo wax uu cuno ama uu cabbo ama galmaba uu sameeyo isagoo is-ilowsan inuu sooman yahay soomku ka buri maayo wuxuu rasuulku si gaara u sheegay cunitaanka iyo cabbitaanka wuxuu uhi man nasiya fa akala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu llahu wasaqaah qofka inuu soomaya is-ilaaba oo cunaa ama cabbaa soomkiisa ha dhammaystiro yacnaa soomkiisu ma jabin ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey arrimahan kalena waa looga qiyaas qaadanaya oo hadday qofkii ilow uga dhacaan soomka ka jabin maayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala muuminiintu markay yidhaha rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhtaana yidhi nacam qad facaltu ilaahayow wixii ilow nooga dhaca ama aanaan u kasin kamaa nooga dhaca ilaahay ha noo qaban ilaahay wuxuu ihi sidaa waan idinka yeelay anaa idiin qaban maayo shardiga labaad haddii se aada aragto intaana shardiga labaad u gelin qof soomanaa ama soom ku waajibay oo waxyaabahan samaynaya isagoo is-ilowsan odhan mayso iska daa ha iska cuno ha iska cabo ha iska sameeye inamaa acamahu allah wasaqaa isagu waa is-ilowsan yaha arrintani dembi kuma aha oo arrintani marka isaga loo eego dembi ma aha laakiin adigu maadaama aada garanayso inay arrimahani xaaraan yihin oo mamnuuca yihin aada xusuusan tahayna binisbati ilayka waa munkar adiga marka lagu eego oo wax shareecadu ay diidantay waxay shareecadu diideen waxaa waajib kugu ah inaad ciddii samaynaysa aada ka reebto man ra'aa minkum munkara falyuayirhu biyadi fain lam yastaطic fabilisaani fain lam yastaطic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan shardiga labaad waa qofku waa inuu garanayo shaygan inuu xaaraan ka yahay markuu sooman yihi haddaanu garanaynba shaygaasi soomka ka jebin maayo oo tusaalahaan qof baa wuxuu isleeyahay waxyaabaha qaarkood soomka ma jabiyaan wuxuu isleeyahay raashinka waaweyn unbaa soomka jabiyeen kiisa yaryari soomka ma jabiye buu isleeyahy waa qof islaamnimadii ku cusub ama meel cilmiga iyo culimada ka fog ku barbaaray kaana soomku ka jabi maayo waayo awooddii cilmi baa ka maqan shardiga saddexaad waa inuu qofku arrimahan ikhtiyaar ku sameeyo doorashadiisa cidi aanay ku khasbin haddii lagu khasbo soomkii ka jebin maayaan shardiga afraad qofku waa inaan muta'awil ahayn hadduu aayad qur'aana ama xadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray si khaldan uu u fasirtay oo isagu islaa waxbaa xalaalkuugu noqonaya sida saxaabigii cadiy bni xaatim ee aayadda qur-aankaa sida khaldan u fahmay aynu tilmaanay qofkaana soomku ka jabi maayo intaa ayaa in sha allah maanta darsiga aynu ku joojin doonaa wallahu aclam waaxka wabilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira